iyadoo wararka ka imaanaya magaalada baydhabo ay sheegayaan in ugu yaraan saddex qof ay ku dhaawantay iskahorimaad dhex maray dad dibadbaxyaal oo taageersanaa maamulka lixda gobol iyo ciidamada booliska ee magaalada baydhabo waxaana iskahorimaadka dhex maray shacabkii ciidamada la sheegay inuu yimid xilli madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu maanta ka degay magaalada baydhabo halkaasi uu kaga qaybgelayay furitaanka shirka maamul sameynta saddexda gobol gaar ahaan kulankiisii maanta oo lagu ansixinaya dastuurka uu yeelan doono maamulkaasi xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo kasoo jeeda gobolada baayo bokool ayaa kulan ay maanta muqdisho ku yeesheen waxay kaga hadleen dhibaatadaas iyagoona cambaareeya falkii maanta ka dhacay magaalada baydhabo marna ma falaynin shacab rabitaankiis muujinayo oo madaxdiis la hadlaayo oo leh tabeelayaal intay soo qaateen ayaga qori wadanin dhibaato wadanin xataa marmar waxaa jirta mudaaharaadka wax la uumiyo oo taageero la gubo oo ama dhagax la tuuro adduunyada waa dhacdaa taas ahayn oo shacabkii ay leeyihiin keliya ayagoo madaxdooda tusahayo rabitaankooda intay tabeelayaal soo qaateen anugu saasaan rabnaa madaxdaadan haddaad tihiin waxaan sidaas ahayna ma doonaynoo leh in ciidan inti lagu dalbado habad la dhaco oo maanta dadka qaar maaragtay yani dhaawac xun meesha ku gaaray yacnii ilaa hadda maaragtay dad koomo galay oo ilaa hadda aan la hadlayna ay jiraan sidii lanoo sheegay mas-uuliin si qori looga garaacayay afka dhan ilkihiis ka daateen lanoo sheegay dad dhaawac badan ku dhacday oo weli maaragtay hadda nolol iyo geer dhexdooda jooga lanoo sheegay ay u dhowayso dawladda maamulka in shacabka ay u dhowaysay ahayd marka la isku dilo oo dadka rabitaankiisa laga hor yimaado waxay ka fogaynaysaa dadkiibay maamulka ka fogaynaysaa sistamkaasina ma aha mid qaanuunka iyo dastuurka annagoo aan leennahay waafaqsan muddo baarlamaanku wuxuu ka hadlahayey in nidaamkan wax lagu dhisahayo gobollada lagu dhisahayo uu ka baxsan yahay qaanuunka iyo sharciga arrintaasi hadal bay taagnayd laakiin hadda waxay u dhacday in dad ku dhaawacmo oo dad lagu dilo sida uu yidhi baana la qabaa waxa weeye nasiib darro waxaa maanta la sheegaayo oo baydhabo ka dhacay ayadoo ay ku sugan yihiin madaxdii qaranka ugu sarraysay guddoomiyihii baarlamaanka madaxweynihii qaranka ayagoo magaalada baydhabo joogaan inay maanta waxaas ay ka dhacaan waa nasiib darro ani anoo ogeyn baa gurigeyga joogaan la iisoo sheegay runtii inay shir janaasa qabanaya markaa maqleen dadka waan ku soo biiray xanuun baan la soo baxay waxaa la soo joog waayay waxadaraha meesha ka dhacay baydhabo laga sheegay dhibka loo geysanayay rabitaanka shacabka oo la diidan yahay haddii rabitaanka shacabka la diidan yahay xasan sheekh yuu xukumayaa suu madaxweyne ku noqonaya shacabka haddii la baabiyo jawaari yuu xukumayaa gobolkii uu dhashay gobolka baa iyo bokool buu dhashay haddii ummadda saas la yeelaayo jawaari muxuu yuu u noqonayaa guddoomiye baarlamaan yuu xukumayaa xildhibaanada meesha tegey wasiirada meesha tegey dadkii ay matalayaan waxaa la baabinaya maanta meesha lagu baabinaya